kun baan ku siinaya khatar ah wallah Ah,
kun baad cabisaa maanta aad aada shaqaysa ya halo haa bashka hee waxaan ku nin baa ila fadhiya macmiila ma garanaysaa haya
waa nin adeer loo ahoo qabarka axmed degan yahay oo eega wuxuu yidhi aqoonsina ma watay adeer adigu iyo mas-uul noqdaa ku keenay ilaa berri haya marka waxaa taban lacag baa loogu soo shubay abaar laga soo diro dhowr iyo soddon ee waad u balaarin uun aan uga saarin intee kan aad igala hadlaysid ba markii Ay.
taleefonedhkaa kugu tegay ba adiga laftirkaada haa may amran bay ahayd oo amran gabadhiina adu agwaanaday ahayd oo way tagtay oo xafiiska ii taashan waxbaan usoo samaynayaa bay nasiriyadu way way way faraxday gabay baan usoo samaynayaa bay tiri axmed sheekh Cabdibadr- maxamed xasan ba Ha- haa xasan xasan sheekh maxamed ha hey axmed de axmed axmed axmed axmed axmed haa axmed lacag uguma jirto de ya lacag uguma jirto hay waa loogu soo shubayaa adeerkii wiil baa igagu soo shubaya soddon kun iyo
Ah.
ha wiil awaara joogaanta ugu soo shubayo
Ah, markaan u ballaarinaynaa hadda aawad balanisa ha soddonka halkan kaaga bixiso kaash kaashka ha, ay muuna waan bashiiro waan u dhamaystira waad waad mahadsan tahay wadhinamarkaysa iyo yidhaan ballaariyaya amran eega ma hayo waan arki doonaa markaan arimo manu ballaarina waxay hadlaysa sooma walaalayihiin ha kan waa kan kan aan kaala aad hadlayo igala kii gabadhan ki- hadlaysaamayn kii kii gabadhan kaala hadlayay markii hore ah iyada ahaa lahayd maad helaysaa
waan helayaa lambarkeedu wuxuu ahaa bes bes ah, waa amran amran cabdillaahi giila ha ha
toddobaatan iyo kow ha ha waka waka waka abwaanka weyn ee kililka u gabyay walaalayihiin waa waa qola cajiiba way gabyaan iisaas hadday ammaanaan way way karaan waxbay u samaynayaan ay noo gabyaan waaye ay ay waa caanba jijiga xafiiska warfaafinta waa ka ka shaqeeyaayoo ah ragga caanka ee abwaarinta kil deegaanku ku jiraayo waaba abwaan bulshaar ku qaataaba iyaduna way taqaanaa gabayga iyo alaabta ammaanta Waa- marka afar midho isu isu taagaa jira iisaas way qabsasho way qabsasho way iga tagtay ah ayadana okay ayaad maadsantahay